deeq raashin ayaa loo qeybiyey in ka badan boqol toban iyo shan qoys oo ka mid ah dadkii ay saamaysay fatahaada webiga shabeelle ee ku dhufatay magaalada beledweyne deeqda raashinka ayaa ka koobneed bur bariis sokor iyo saliid xareed cabdigaab oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda soreeda ayaa ka waramaya deeqdan gaarsiinay dadkii fatahaadaha webiga shabeelle oo deeq raashimeed oy ka timid hay-adda sara ay fulinayso hay-adda soosda waxaan maanta bixinaynaa boqol iyo toban qoys xaafadda kooshin dadka waxaa la siinayaa konton kiilo bariisa konton kiilo bura lix kiilo sokora shan darawad bac laba kiilo cusbaa saliid toban litara boorash siddeed iyo toban xabaa laba bilood ayay qaadanayaan raashin ku filan laba bilood farxaan cumar carta guddoomiyaha qaxootigii barakacyaasha hirshabeelle ayaa sheegtay in raashinka la siiyey dadkii mudnaa marka labaad waxaa u mahad celinayaa hay-adaha ka qayb qaatay maanta inay caawiyaan dadka barakacyaasha ee magaalada beledweyne oo boqol toban iyo shan qoys maanta aan wax ku siinayno magaalada beledweyne oo wakiil looga yahay walaalkay xareed maanta waxaan aragnaa in lagu bixinayo raashiin laba bilood ah meeshaan oo kumbud ah dadka meeshaan wax ka qaadanaya wallaahi waa dad aad u liito oo aan isleenahay waa dadkii dadka ugu liita loo soo xulay wayna ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay hay-adaha iyo dhammaan dadka ka shaqeeya gargaarka bini'aadanimo ama barakacyaasha iyo waxaan leenahay dadkan waa dad iska tabaalaysan gobolkan degan waa dad aafooyin badan ay ku dhaceen waa dad biyobaxa ay qaaday waa dad dhibaato badan ay uga timid meelo badan dagaallo sokeey oo uga yimid sida walaalkay uu u maamuuso maanta raashiin laba bilood ah weli inta aan ka shaqaynayay arrimahan qaxootiga iyo maana arkin raashiin intaan la eg qaar ka mida bulshadii ka faa'iidaysatay deeqdan ayaa ka mahad celiyey xukun maxamed gaarne bariis iyo bur iyo caag saliid iyo boorash iyo sokor baahida u qabni horta alxamdulilah shukur baahaya u qabni waa u baahnaa waa u baahnaa waa qadayni habeenkii wayna iska saaxanayni habeenkii helna waa dabkaan waa shirinayni aniga nimco aadanaa liidhaa magacayga marka waa u mahad celinaynaa hay-adan maanta aad bay noo qaabishay marka waa u baahannahay aadaan oogu faraxsannahay waa ku faraxsannahay waa kaasaa wax walbayna siisay bariisaan qaadano buraan qaadano sokoraan qaadano boorshaan qaadano siyeeri dirin aan qaadanay marka waan ku mahad celinaynaa cusbaan qaadanay waxaan codsanaynaa in haddanana loo soo badiyo oo wax walba haddanana loo keeno ayaan codsanaynaa carabo waxa waayan arfaxow maxamed waxaan qaatay saddex laba bura iyo laba bariisa iyo sokor iyo saliid iyo digir waxaan u mahad celihayaa hay-addiina siiday iyo boorash sasanyeeri iyo bac sijaayad marka waxaan u mahad celinaynaa walaalihiina siiyey deeqdan ayaa waxaa baahi weyn u qabay dadkii ay saamaysay fatahaadii webiga shabeelle kuwaasoo hadda ka soo kabanaya